wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle mudane cabdi daahir guure karoore ayaa si rasmi a uga daafuray degmada jalalaqsi barnaamij wacyigelin ah oo hordhac u ah hanaanka dhismaha golaha deegaanka ee degmada jalalaqsi xafladda furitaanka waxaa ka qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan odayaasha dhaqanka dhalinyarada haween iyo maamulka degmada jalalaqsi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle mudane cabdi daahir guure karoore ayaa ka warbixiyey muhiimadda barnaamijkan annaga ujeedkeennu wuxuu ahaa inaan reer jallaqsi la kulanno wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda hirshabeelle oo tix raacayso amaawiirta dowladaha hoose in degmo kasto laga fuliyo habsame u socodka dowlad wanaagga iyo dowladda hoose lagana fuliyo mashaariicda loogu talagalay dowladda hoose inay qabato council lagana sameeya degmo kasta nasiib wanaag marka hadda buuloburdi iyo jallaqsi ayaan waxaan ku samaynaynaa assameyntiga koowaad bulshada ayaan rabnaa inaan la qaadano bulsho walba sitimaan iyadoo lala wadaagayo dowladaha hoose waxay leeyihiinoo karaamada iyo sharaf ah dadkuna la weydiinayo baahida ay u qabaan waxaan rabnaa bulshada qaybadeeda kala duwan inaan kulamo la qaadano muddo sitimaan ah wiiggaas waxaan kulamada la qaadan doonaa bulsho kasta oo jallaqsi ku dhaqan siday u dhisan tahay hadday tahay haweenka dhallinyarada odayaasha ganacsatada waxaan rabnaa inaan sitimaankan aan ka aruurino informationka degmadaan ka jiro iyo xaaladiisa iyo waxay ku sugan yihiin ujeedkuna wuxuu yahay dadka in la weydiiyo dadku maanta xaggou joogaa birritana xaggou rabaa duqa degmada jalalaqsi yuusuf nuur gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada jalalaqsi cismaan nuur cagajoof iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada jalalaqsi maxamed xasan ayaa si wadajira usoo dhoweeyey dhismaha golaha deegaanka maadaama xafladan isugu yimid maanta oo daafurka ah ee golaha deegaanka oo ku saabsan si niyad sami ah wadaninimo ah ayaan ku soo dhawaynaynaa aan ku qaadannay iyo si wada jir ah gudoomiye arrintaasa nolo keendhahno u baahneed ayaa noo imaatay degmo waxaa dhiso shacbiyadda ku nool iyo bulshada bulshadu waxa u roon degmada saana u fiican inay dhahda meeshii laga rabaa wasiirka arrimaha gudaha socduu noo keenay in ay mudmud naga gasho amba aad mataqaanaa aan ka haadalna maahan arrintaasaan soo dhowayno si wanaagsan aan u wada qabanno aan ku wada dadaalno waa arrin muhiime aad iyo aadna aan u danaynayno waxaa maanta la daahfuray hordhicii golaha deegaanka ka tashigii in laga tashto degmada jalalaqsi wasiirka waa mahadsan yahay todobada maalmood oo joogo isaga sheegayna in la shaqayno maamulka degmada haddaan nahay waa la shaqay doonnaa odayaasha dhaqankana inay sidoo kale ula shaqeeyaano waxaa intaas ku daraa ina maaragtay degmada horumarkeedu keene gudoomiyaha ninka la yidhaahdo wasiirka arrimaha gudaha in lagala shaqeeyo horumarka degmada ninkii horumarka degmada keenay oo laygala shaqeeyalana walaal jira waaye barnaamijkan ayaa xoogga saaraya muhiimadda ay leedahay in bulshada deegaanka lagu baraarujiyo inay doortaan hoggaan ay iyagu soo xusheen oo ku matala danahooda